waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
barnaamijka neo wuxuu bilaawday dhowr sano ka hor i think two thousand and sixteen barnaamij aada u weyn buu ahaa barnaamijkaas oo ay dowladda victoria toban sano oo hadda soo socdo ay ku maaragtay maalgelinayso sida kor loogu soo qaado communityga afrikaanka kasoo jeeda oo victoria ku nool barnaamijkaas ay ku maalgelisay waxay u qaybisay dhowr dhowr lix meel bay u kala qaybisay ay ay ku caawinayso dadkaas lixdaas waxay ku kala xisaabsan yihiin business yaasha oo afrikaanka leeyihiin inay caawiyaan dadka afrikaanka ku jiro oo dadka afrikaanka si ay shaqo u heli lahaayeen educationka waxbarashada health iyo well-beingka iyo sidii dadka bulshada isku dhex galaan and also leadership waxaa la yihahda maaragtay sidii kor ugu soo qaadi lahaayeen dadka dhalinyarada iyo haweenka leadershipka skillkooda lixdaas maadooyin ay u kala qaybiyeen si ay bulshada afrikaan kasoo jeedo ay u kor ugu soo qaadi lahaayeen tobanka sano soo socda waa gartay marka adigu macalin baa tahay iskuol wax ka dhiga dhanka waxbarashadaad qayb ka tahay barnaamij waxaad qayb ka tahay waalidiinta caruurtooda looga caawinayo homeworka barnaamijkaasu sideeba u shaqaynaya
barnaamijka hadda ugu horeeya ay ay maaragtay lixdaas ay maarata u kala qaybiyeen barnaamijka ugu horeeya hadda ay maaragtay ay ay ku dadaaleen waxaa waaye waa waxbarashada maalin waytana saa usoo dayseen waxay maalgeliyeen labaatan iyo saddex iskuulo oo ay afrikaanka badan dhigtaan iyo laba iyo toban community organisation oo communityga maaragtay iyo iskuullada isla shaqeeyo laba iyo tobankaas anigana ka mid ahaa marka termkan soo socdo ayaan bilaabinaa homework waaye waa waxbarashada after school markay iskuullada dhammaadaan ina homeworka maaragtay ardada laga caawiyo kaasoo socon doono sanad
waa garta marka imisa ardaya ama waalidiin baad isleedahay isleedihiin way ka faa'iideysan doonaan barnaamijkaas markuu bilowdo teeramka soo socda
waa waa barnaamij maarata waa barnaamij weyn waaye laakiinse waa waa dadki doonaayo un waaye maaragtay ninka u baahan qofka u baahan homework extra helpkaas dadkii twelfka xoog la saaraa kuwa yaryarka hadda iyo sevenka gelaayo iyo sevenka ku jiro kuwa kasiiya marka waa barnaamij aada u wanaagsan oo aada u weyn waana dadka ku xiran tahay qofka raba inuu ka faa'iidaysto dad kalena u furan tahay sanaduu soconayaa marka anaga hadda kayga waa wuxuu ka soconaa werby dhinacaas iyo iskuolka aan ka shaqeeyo ataqwa homeworkaas waa isbuuc walba marka anu dadka ardayadooda meeshaa dhigtaan ama ka agdhow inay ka qayb qaataan ayaan ku maaragtay ku baraarujinaya waa gartay marka ardada afrikaanka ah barnaamijkan gaar ahaan loogu talagalay ma ardada kale miyay ka waxbarasho yar yihiin maxaa keenay in ardada afrikaanka ah barnaamijyadan si gaara loogu sameeyo
nihow waa barnaamij muxuu ahaa ma ahayn inay ardada ka hooseeyaan ardada kale laakiinse waa barnaamij ay dowladda waday markay fiiriyeen dadka afrikaanka iyo maaragtay sidii kor loogu soo qaadi lahaa marka i think waa toban milyan iyo waxa lamida ay u qoondeeyeen dadka afrikaanka sida ay maaragtay u maalgelin lahaayeen kor usoo qaadi lahaayeen si ay oola maaragtay oola mid noqonaan bulshooyinkan kale oo kasoo horreeyey waddanka oo kasoo horreeyey marka lacagtaasay sii kala qaybiyeen barna waxay u qoondeeyeen business yaasha bar waxay u qoondeeyeen muxuu ahaa waxbarashada iyo lixdii meel haddan ka hadlaayay marka waxbarashada waxay noqotay sidee ardada lagu caawiyaa ardada waxay u baahanya marka homework literacyga iyo numisiga inay maaragtay kor loogu soo qorqaado marka waa waa waa waa wax ay maaragtay barnaamij weyn waayo barnaamijkii hor sii kala qaybiyey ayaa maaragtay ku noqotay inay afrikaanka carruurta ah kasoo jeedo inay homework program loo sameeyo marka waxaa loogu talagalay dugsiyada hoose iyo dugsiyada dhexe miya dugsiyada sare kuma jiraan
dugsiyada sare waa ku jiraan dugsiyada hoose waa ku jiraan waa waxbarashada dhan waayo from prep to twelve waa kulligood waa gartay marka barnaamijka marka laga reebo waxbarasho ahaan danaha laga leeyahay ma waxaa ka mid a in dhallinyarada iskuulka aysan nicin markii waxbarashadu ay ku adkaato kale aysan ama balwado kale ama dhibaatooyin ama dunuub kala gelin miyaa qayb ka ah
waxay rabaan waxay dhaheen in ay only homework bes maaha waa bulshada iyo iskuullada say isku dhex galaan bulshada afrikaanka iyo iskuulka say iskula shaqeeyaan muxuu ahaa ardada iyo hamiga waxbarashadooda iyo maaragtay hamiga ay ka leeyihiin waxbarashada kadib inay shaqooyin helaan inay future inaan hamigaas oo dhan laga shaqeeyo oo maaragtay iska dhex dhexgalkaas afrikaanka iyo waxbarashada iyo iskuullada iyo community dhinacaasna in laga shaqeeyo waaridiinta also maaragtay in literasigooda iyo computer skillkooda laga shaqeeyo homework bes maa homework uu ku magacaaban yahay bad waa waxyaalo kalena waa la socdaan waa gartay adigu sanado badan baad hadda macalin ahayd maxaad is leedahay dhibaatooyinka ugu badnaayo waalidiinta afrikaanka ama soomaalida waa ka haysteen markay noqoto caruurta waxbarashadooda dhibaatooyin noocey la kulmi jireen
waaridiintu waa waaridiintu waxay ahayd computer skills imaaladii inay inay akrin karin in ay maaragtay macalinkii sida si ay maaragtay si ay oola xiriiraan garanayn markay macalinka la xiriiraan ayakii macalinkiisa afahmeynin waardiin aada u dadaalayana waa aragnay waardiin aan kala jeclaynna waa aragnay marka kulligood ina maaragtay ay barnaamijkaas ay ka qayb qaataan aan ku rajeynaa insha allah muxuu ahaa waa way waxay waxay rabaan ayagana inay bartaan macalimiinta iyo ardada macalimiinta iyo waalidiinta in laiska hor keeno oo ay isla fadhiistaan oo isla sheekaystaan oo shaah isla cabaan ayadana waan rajeynayna inaan inaan maaragtay barnaamijkaas aan ka dhex sameyno waa waa barnaamij aada u wanaagsan so far so waa gartay barnaamijku weli ma bilaaban laakiin waxaan isleeyahay markuu bilowdo sidee lagu cabiri doonaa in barnaamijka lagu guuleystay iyo in kale ma waxaa jira shuruudo ama qaabab aad ku fiirin doontaan in lagu guuleystay iyo in kale
dowladdu ayadu dowladdu waa waa waa intaas waa garab socotaa maaragtay communityyaal iyo iyo iskuulo uma xilsaarin howshaas umana daynayso waxay leedahay ayaka waxaa ku jiro muxuu ahaa members official ka socda ayaka oo ka qayb qaadanayo meesha fadhiyo ka warqabo muxuu ahaa waa waa depends waalidkan waa dadaalka ardadada inay imaadaan wixii maaragtay barnaamijka waa soconaa barnaamijka waa jiraa laakiin te ma tahay dad community inay maka faa'iidaysanayaan muxuu ahaa taas ku xiran tahay haddii haddii barnaamijku jiro oo maalin walba meesha joogaan macalimiintii iyo dadka waxbarayay ayna ardada imaaneynin taa iyadana waa midteeda kale marka waa end of the day waxaa waaye dee cunug inuu scoorkiisa iyo iyo waxbarashadiisa kor kusoo kacdo hamigiisa iyo waxbarashadiisa maaragtay inay kor kusoo kacdo ayay ayay dowladda rajeynaysaa marka taas taas bay ku xisaabtamaysaa ayadana way xisaabtamaysaa dowladda end of the day markii wixii ay maaragtay maalgeliso ay ay maaragtay ay ay focus saarto iyo dadna u xil saarto ayadana waxay rabtaa hadda inay ay wax ka soo baxaan meeshaas marka waa definitely inay wax ka soo baxaan waa garta marka ugu dambeynta adiga xaafadaada waa xaafadaha windham weye saan fahmay iskuullada xaafadahaas ku yaalo oo dhan miyaad marka qaabilsan tihiin mise iskuullo gaara
waa iskuullada afrikaanka dhan wixii doonayo oo dhinacaas ah ayaan qaabilsan nahay ama maaragtay ahaadaan eritreyaan ama ethoobiyan ama soomaali iskuulka taqwa aan ku qabanaynaa marka inay imaadaan term three bay bilaabanaysaa waa afar term term three term four iyo term one iyo term two of next year buu ku dhammaanaa ilaa adigu waa waktigan haddaan joogno next year u dhammaanaa barnaamijkaas marka waa afar term bay hadda ay maaragtay rabaan marka afartaas term waxaa anaka aan ku xisaabsannahay dhinacaas iyo werby alsona waxaan leedahay hadda naga caawin kartiin ilaa iyo harburgna waa waa maaragtay waa wax wanaagsan haddii aad aad samayn kartaan waan soo dhaweynaa inugu dhehen waa iyadan waan fiirinaynaa inaan inaan aan labadaas dhinacba inaan isku sameyno man powerka haddaan u heyno laakiinse hadda xooggeena waa werby iyo ataqo college
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali